halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subax talaada ah oo bisha diseembar ay tahay lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
shirkii wadatashiga ahaa ee guddoonnada golayaasha sharci dejinta ee dowladda soomaaliya min heer federaal ilaa iyo heer dowlad goboleed saad la socotaan madashaan madal hore u soo jirtay ah saddex fadhi oo horena soo qabsatay marka fadhigeedii afraad waaye waana markii ugu horreysay marka meel ka baxsan caasimadda lagu qabto waxaana nasiib u yeelatay magaalada baydhabo
guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulqaadir shariif sheekhuna oo ka hadlaya shirka madaxda baarlamaanada maamul goboleedyada iyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo maanta ka furmaya baydhabo warbixin ayaan idinka hayna sidoo kale waxa aad maqli doontaan soomaali tiro badan oo dalka norway laga tarxiilayo dibna loogu celinayo soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore dhegeystayaal waxaad isku dhawaataan warkii dunida siyaasiyiinta iyo sharciyaqaanada dalka turkiga ayaa ka digay in dhaqangelinta sharciga cusub ee xaaladda xukunka deg dega ah uu dalkaasi ka abuuri karo qalalaase iyo rabshado ururka qareenada dalka turkiga ayaa sheegay in qaabka uu xeerkan cusub u dhigan yahay uu keeni karo rabshado iyo isku dhacyo sharcigan cusub oo haddii la ansixiyey ayaa cafis u fidinaya islamarkaana xasaanad siinaya dadka rayidka ee ka qayb qaatay ka hortaga afgembigii dhicisoobay ee dalka turkiga bishii julaay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii sidoo kale waxa uu sharcigani xasaanad siinaya dhammaan saraakiisha rayidka ah iyo kuwa ciidanka ee ka hortegi iskudaygii afgembi ee dhicisoobay madaxweynihii hore ee turkiga cabdalla quul oo ay saaxiib yihiin madaxweynaha haatan talada haya erdogan ayaa ka mid ah dadka walaaca ka muujiyey xeerkan cusub tallaabadan ayaa ah mid aan looga baran xulafada madaxweyne erdogan mucaaradka turkiga ayaa sheegay in xeerkani uu awood u siin doono taageerayaasha dowladdu in ay dilaan amaba ay waxyeelayaan dibadbaxayaasha mucaaradka ee rayidka ah iyagoo oo ku eedeynaya in ay ka mid ahaayeen dadka afgembiga waday
cunaqabataynta cusub ee kuuriyada waqooyi ayaa waxaa bogaadin aan sidaasi uga weyneyn ay uga timid maamulka madaxweyne donald trump iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ah ugu jira xisbiga arrimaha waa guddiga arrimaha dibadda ah ee baarlamaanka dalkan maraykanka senator ben cardin oo ah senator laga soo doorto gobolka maryland ee dalkan maraykanka xubin sarena ka mid ah guddiga arrimaha xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee arrimaha dibadda ayaa wuxuu ugu yeeray cunaqabatayntii lagu sii adkeeyey kuuriyada waqooyi ee qaramada midoobe saartay inay tahay wax weyn oo la qabtay oo ah tillaabo horey loo qaaday aniga iyo kooxdaydaba waxaanu leenahay kaalin weyn oo arrintaasi aan ka qaadanay waxaana la meelmariyay ayuu yidhi tillaabo ku habbooneed in kuuriyada waqooyi lagu qaado isagoo markaasi ka hadlayay warbaahinta la yska arko ee fox news ee gudaha dalka maraykanka
qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan ayaa waxaa ku dhintay laba sarkaal oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah sidoo kale qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay laba qof oo rayid ah weerarkan ayaa lala beegsaday bar kontarool oo ku taala jid aad mashquul u ah oo ku yaala bartamaha caasimadda afghanistan afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uu rabay marka hore inuu si toosa u beegsado ciidamada ammaanka laakiin waxa uu ku dhacay markii dambe baabuur ay dad rayadihii wateen kooxda daacish ee dalka afghanistan ka jirta ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkan alaxi nalvani oo ah xubin sare oo ka mid a xisbiga mucaaradka ee waddanka ruushka ayaa waxa uu ku baaqay in la qaadaco doorashada soo socota ee sanadka dambe ka dhici doonta dalkaasi kadib markii saraakiisha doorashada ee waddankaasi ay u diideen inuu u tartamo doorashada soo socota guddiga dhexe ee doorashooyinka dalkaasi ayaa isniintii shalay ahayd waxa ay sheegeen iyaga oo fariistay inay joojiyeen inuu ka mid noqdo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee xilkaasi doorashada dhici doonto nalvani oo isagu doorashadaasi horey isugu sii diiwaangeliyey dhacaysa bisha maarj ee sanadka soo socday labada kun iyo sideed iyo tobanka sababo la xiriira xukuumadiisii hore ee dembiyada la xiriiray ee wadankaasi uu ka galay waa tallaabo ay ku tilmaameen doorashadaasi xisbiyada ka qaybgalaya iyo dowladuba doorasho dhacaysa oo muhiim u ah dalka hase yeeshee mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaa waxa ay sheegeen in diidmada loo diido xubin sare oo ka tirsan mucaaradka dalkaasi inay tahay tallaabo ay dowladdu siyaasadaysay
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada baydhaba ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta ka furmaya shir ay isugu imanayaan madaxda baarlamaanada maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya mukhtaar maxamed catoosh guddoonka maamul goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaarey ayaa waxa ay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi oo shir uga furmaya maanta waxaa looga hadlayaa shirka baydhabo ka furmaya wada shaqaynta baarlamaanka maamul goboleedyada iyo kan federaalka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maye oo marti loo yahay maamulkiisa ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey ujeeddada shirka hoggaanka baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kan federaalka soomaaliya saad la socotaan waxaa ku ballansanayn in magaalada baydhabo lagu qabto shirkii wadatashiga ahaa ee guddoonada golayaasha sharci dejinta ee dowladda soomaaliya min heer federaal ilaa iyo hoy dowlad goboleed saad la socotaan madashaan madal hore u soo jirtay ah saddex fadhi oo horena soo qabsatay marka fadhigeedii afraad waaye waana markii ugu horreysay marka meel ka baxsan caasimadda lagu qabto waxaana nasiib u yeelatay magaalada baydhabo insha allah waxaan rajeynaa kulamada kaleo soo socdana marka in dowlad goboleedyada ayagana caasimadooda marba la tegi doono saddexdii kulan ee hore waxoo lagu qabtay magaalada muqdisho marka shirkaas waa shirkaas wadatashigaa madashaas golayaasha sharci dejintu ay ku midaysan yihiin isugu imaadeen gudoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi oo isna markii baydhabo uu soo gaaray hadlay ayaa sheegay in kulankooda uu yahay mid soo socday diiraddana lagu saarayo sidii la isu waafajin lahaa wada shaqaynta baarlamaanka maamul goboleedyada iyo kan federaalka waxaan aada iyo aada u rajaynayaa intii burburka soomaalida dowladda dhexe la waayey waa markii labaad aan diyaarad ku imaado baydhabo kismaayona mar baan ku tegey muqdishona dhowr jeer baan ku tegey waxaan rajaynayaa inaan mararka dambe aan dhulka ku iman doono anuu raggii xaggaa ay waqooyi kaban jiraan ahaa berigii soomaaliya jirtay gaari baan ku iman jirnay kismaayaan ku tegi jirnay baydha baan ku tegi jirnay laamigaa dheer oo ilaa iyo bari iyo waqooyi galaba tegi jirnay insha allah waxaan rajeynaynaa jiilkeenna cusubow wixii aanu soo aragnay inay lahay dukanah idi tusi doona waxbarasho bilaasha caafimaad bilaasha iyo nabadgelyo meel walba geed hoosti aad seexanaysay way noo soo noqonaysaa jiilka cusub waxaan ka rajaynayaa inay iyagu isku wacyigeliyaan waxaa ka jira soomaaliya inay tahay wax iyagow daran lagu burburinayo dhalanaanka dhallinyarada hooyooyinka oo agoon noqonaya waxaan aada iyo aada u rajaynayaa kulankayagana waxa weeye sida guddoomiyuhu sheegay kulan soo socday oo saddex kulan oo ka horreeya muqdisho lagu qabtay kanna maantaan baydhabo ku qabanayno lix iyo labaatanka noo furmaya waxaa xigi doona insha allah kuwo ka dambeeya saasay u soconaysaa waana waxtarka iyo wada shaqaynta baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed wuu noo soconayaa waan wadeennaa waa arrin la doonaya in bulshadu isku dhex gasho idinkuna aad ku aragtaan inaad marna garowa ka degtaan marna kismaayo marna galmudug ka degtaanoo aada aragtaan dadkiina soomaaliyeed walaalihiina soomaaliyeed inkastoo haddaba aan ogahay shacabku inaanu kala xidhneen waxaa kala xidhan oo la khiyaameynaya waa inteeda siyaasadda ku jirta cali gacal oo isaguna ah guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay baarlamaanka maamul goboleedyada iyo kan federaalka inuu dhex maro wada shaqayn taasi oo ka dhalan karta buu yidhi inay shacabka ku kalsoonaadaan dowladda kii hadda ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu go'aansaday in sanadkiiba laba jeer la qabto oo marna lagu qabto dowlad goboleedyada marna lagu qabto magaalada muqdisho runtii kii ayuu ka jawaabayey maadaama doorasho iyo howlo kale iyo ayna soo dhex galeen ayaa waxay soo gaartay bisha december ee la qabto marka reer baydhabo waxaan leenahay aad iyo aad aad umahadsantihiin waan idin soo dhaweyneynaa runtii waana ku faraxsannahay sida diiran ee maaragtay hagar la-aanta ay ku jirto ee naloo soo dhoweeyey shacabkiina iyo madaxdiinaba waana idiin mahad celinaynaa waxaana rajayneynaa inaad adinkuna adinkoo socotaan aad gobolada kale dowlad goboleedyada kale aad noogu imaan doontaan aadaan u rajaynayaa waxyaabaha lagaga hadli doonana waa idiin sheegna wixii hore loos looga soo hadli jiray shirarkii hore ayaa halkeedii laga sii wadaa waa isfaham keliya oo maaragtay arrimo siyaasadeed oo maaragtay kuma ay jiraan wax siyaasadeed oo lagaga hadlayo siyaasadda ugu garfaynayo ma aha laakiin waa danaha dowlad goboleedyada iyo baarlamaanada waaye shirarkan maanta baydhabo ka furmaya waxaa sidoo kale qayb ka ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka maxamed cusmaan jawaarey waana markii ugu horreysay meel ka baxsan magaalada muqdisho lagu qabto shirarka guddoonka baarlamaanka maamul goboleedyada iyo kan federaalka mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli v o a washington ayaad dhegaysanaysaan soomaalida ku nool dalka norway ayaa walaaca waxa ay ka qabaan dad tiro badan oo soomaalida dalkaasi ku nooleed ah oo si sharci darro ah oo sharciyadii dalkaasi lagala noqdeen iraahde iyada oo tobaneeyo ay dhanyihiin dadkaasi waxa ay ku jiraan xabsiyada waxaana lagu wadaa in dhowaantan soomaaliya dib lagu celiyo haddaba si aan arrimahaasi faahfaahin dheeraada uga helno iyo sida xaalka uu yahay xuseen barre aadan ayaa waxa uu wareystay xildhibaan baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ah ee oslo dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa kun iyo afar boqol oo soomaaliyeed oo degan dalka norway ayaa waxaa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda norway siisay ilaa sanadkii labadii kun iyo labiyo tobankii iyo afar iyo tobankii intii udhexaysay marka arrintaasi waa arrin culus oo soo waajahday dadka soomaaliyeed guud ahaan dad waa lagala noqday qaarna iminka sanad sanad ku meel gaada ayaa la siiyey waxaa iyagu jira dad soomaaliyeed oo sharciga si toosa loogala noqday ama ugu dambeyn diidmadii ugu dambeysay la siiyey oo aanan runtii tiradooda sugo karin laakiin dad waxoogaa ay yihiin markaa dad adigu aan isleeyahay hadday doon dhowr iyo toban ilaa meelaha gaadhaya ayaa imika jira oo aan u malayna in ilaa tobaneeyo gaadhayaan oo ku xidhan waxay ku xidhan yihiin jeel ku yaalla magaaladan oslo oo isagu ku yaalla airportka magaalada oslo dadka markaa jeelkaa ku xidhani waxay yihiin waa dad iyagu diidmadii ugu dambeysay la siiyey markii diidmadii ugu dambeysay la siiyey ayay dalka ka baxeen waxayna tageen dalal kale dalalkaa kale oo ay magangelye ka codsadeen marka dalalkii kalena dib ayay usoo celiyeen qaar kamida markaa markay halkan yimaadeen ayaa markaa iyaga imika jeelka saa loogu xiday qaarna dalkay deganaayeen dabeedna diidmadii ugu dambeysay haysteen dabeedna adigu si kastaba ha noqotay jeelka ayaa la isugu geeyey imikana waxay sugayaan in lagu celiyo dalkoodii asal ahaan ay kasoo jeedeen soomaaliya maxay tahay markaas sababta dadkan sharciga loogala noqday waxyaalaha ugu waaweyn ee sharciyada loogala noqdo guud ahaan waxa weeye iyada oo la yidhaahdo qofka ma garanayno identitygaaga ama asal ahaan meesha aad kasoo jeedo garan mayno taasoo micnaheedu yahay in laleeyahay markii interviewga lagaa qaaday ayaa had iyo jeer waxaa isburinaya ama iska hor imaanaya magacii waxaa iska hor imaanaya deegaankaad sheegatay iyo lahjadaad ku hadlaysay ayaa iska hor imaanaya oo markaa wax iska hor imanaya iyadoo markaa deegaanada laga wado inaad deegaanka aad kasoo jeedo asal ahaan hadaad gobolka banaadir kasoo jeedo markaa la odhanayo markaa deg gobolka banaadir lahjadiisii ma lihid markaana la raacayo aaladan barta baraha bulshada facebook oo kale la eegayo sawirada lagu kugu jira cidda aada la xidhiidho iyo cidda aada lacagta u diraysay tobankii sano ama toddobadii sane ugu dambeysay arrimahaasoo raadadkaasoo dhan marka la raaco ee laysu geeyo tixraacyadaa marka laysku ururiyo ayaa qofkii la odhanaya waxaanu aragnaa inaanad ka tirsanayn ama kasoo jeedin deegaankii aada hore noogu sheegtay dowladda norwayna aada beenu sheegtay marka runtii taasaa ugu muhiimsan waxyaalaha dadka lagagala noqonayo dadna iyaga waxaaba la yidhahdaa maaragtay maydaan buuxin shuruudihii magangelya doonka marka arrintiina waa khafiif idinma qaabilayno ayaa la yidhaahdaa dad waa jira iyagu dembiye galay oo falal dembiyeedye galay oo iyagana falalkaa dembiyada lagu celinayo oo qofku norway marka uu joogo isagoon sharciga lahayn ama sharciga weyn qaadan haddii uu dembi galo lana xidho wax ka badan lix bilood lix bilood iyo wixii ka badan marka la xidho laba ciqaab laban laaban ayaa qofka la siiyaa markuu ciqaabta dhammaysto haddana waxaa la loo diyaar gareeyaa in dalkii uu kasoo jeeday lagu celiyo sharcigana lagala noqdo waa qofka aan markaa qaadan dhalashada norwejiga ururada soomaalida iyo ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo warbaahinta dalka norway arrintan ma ka hadleen runtii guud ahaan haa arrintan ururada horta xuquuqda bini aadanka u dhaqdhaqaaqa aynu kusoo dhawaana ee dadkan soomaaliyeed ee iyagu ku xidhxidhan imika xabsi la yidhaahdo trandom xabsigaasoo ay soomaaliya ku xidhxidhan tahay ajnabi kaloo badanna ku xidhxidhan yihiin xuquuqda aadamigu runtii aada bay uga hadleen waxayna u arkaan inay tahay meel naxariis dara leh waa meel runtii caruurta aanu habboonayn in lagu xidho oo dee caruurta ku habboonayn dadka caadigaana ku habboonayn labadii sanad dhaweyto markaa sanad ka hor waxa laga sameeyey rabshaday ka sameeyeen dadka ku xidhan wax badan bay jajabiyeen marka runtii ururka la yidhaha noas norwegian organization for asylum seekers la yidhaahdo ururkaas runtii aada buu uga hadlay ururka kale ee xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqa ee amnesty international way ka hadashay marka runtii aad bay u cambaareeyeen oo aad bay uga soo horjeesteen oo runtii waa arrimo ay aada iyo aada u diidan yihiin ugana soo horjeedaan marka waa meel runtii naxariis daran oo qofka galana runtii waxaa la yidhahdaa kama soo noqdo marka waa la celiyaa xildhibaan baashe maxamed muuse oo u waramayey xuseen barre aadan goordhoweed ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a booliska magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayaa ku guulaystay inay gacanta kusoo dhigaan cunug yar oo laba sano jir ah oo gaari ay tuuga kula carartay shalay subax gabadhan yar oo ah soomaali maraykan ayaa iyadoo iyo gaarigii lagula cararay laga helay nawaaxiga xaafadda capital bark ee magaaladaasi colombos kadib markii howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska oo digniino warbaahinta iyo telefoonada gacanta ku diray isla shalay haddaba sahraa cabdi axmed ayaa arrintaasi waxay ka wareysatay faadumo cali oo ah hooyada ilmahan laga dafay gaariga alaab saaranayey horta odaygaa iga hormaray gabadhiu qaaday gaariguu ku xiray anigana alaabaa meesha ii taalay alaabteydii meesha baabaan deendeestay gabadhina gadaala igu xirneed gabar kaloo yaroo guriga u noqday inuu soo qaado roo ma garat anigi oo marka baagagtii saartay oo buudka aan rabo oo wixii dhinaca ka dhamaado oon xiro wax baa gadaal iga imaada surka igu dhufto madaxa meesha halkaa madaxa dhakadaa ligu dhufto waa garta wuxuu igu dhuftana ma garanayo calaa kulaha intuu qabto af gambo wuxuu igu tur meel oo qashin agtiisa u dhawaaye meeshasi igu kala gamay markuu igu kala gamay ninkaana gaariga uu igu dardarsin gaari ilaaha imoojiyo bal wuu iga carar nink anoo qaylina daris markaan qayliyo darista ii soo baxeen wiil kaloo isagana meesha aabihiis xanuunsan oo waktigaa istaal ka imaaday isagana meeshuu igu arkay walaal maxaa kugu dhacay ugu dhahay walaal mujeed miya gabadhayda lala carraana gaarigii alaabteydii iyo lacagteydii iyo mobeelahaygi waxayga dhanaab saarnaane waxaaba iga daran waxaasoo kale gabadhayda iga darnaandhay maanta oo liigala cararaandhay walaalo gaariga ma iga iga dabaqaadina markaaga bursanna wuxuu igu yiri walaal macane booliisa loogu caa iska dhaaf dadkan dad la yaqaano waa waxa wax kaa qaata waa soomaali nin soomaali bay la ekaa yiri markuu isoo dhaafay ninka orda igu soo dhaafuu dhan meeshu ma waa arkuu dhay dhiigaa ku dhacay telefoonkeyga gaari ku jiray asaa waa layla wacay booliiska markii lii wacay booliistii imaadeen sida wuxuu dhacan u sheegay markaa kadib booliistii ninka inay raadiyaan isku waal raadi waal raadi waal raadi mar dambe oon anagoo oon ootin iyo isku rafaadnay oo ummadii faataxa wada marayn oo mashaaidiyaha meel walba faataxada laga soo wada akriyey marka dambe ilaaha gabadhii gabadheena inoo sahlay waa garta marka booliiska miyaa soo helay mise adinkaa ceersateen sidii marka horeba aa rabteen maya anaga waxaan ku ceersanay mala markii ma ceersanay ma anaga wiilku wuxuu yiri waxaan ka dababaceen mala dhan nimankaan dad oo carare waayo mana ka gaarnay booliis wuxuu yiri booliiskaa ha kuu raadisee haye booliiskiaan wacanay booliiskaa noo imaaday booliiskaa ka daba carartay waa la raadi waa la raadi sidii loo raadinayo mar damba markay lix saacadiga u dhaweed camala gabadhii lasoo helay marka ma gabadhi keliyaa la hela baabuurkuu la cararay gabadhi iyo baabuurkii meel iskaga timi ha marka maxaa uu uga cararay oo uu saas u sameeyey kula tahay wallahi aniga ma garanayo masaa u sameeyey calaa kuli xaal gabadhii gaarigii maadaama la helo aniga baba sii warwareysanin gabadheeda istaala la geeyey waa la baaray baaritaana lagu sameeyey waxay uleen gabadhi wax hadda dhib aan ujeedna ma qabto gabadhaada way ku fiican tahay gaarigayga caawinaa gaarigayga waxay ugu dhahen waa inaan baarnaa tinka brinti waxyaalahan ka baareynaa markaan baarno khamiista ama arbacada ayaa jawaab ku siinaynaa waa garta marka hadda ilaa iyo waktigan baabuurka ayagaa haysto booliiska booliista haysato wax jawaaba hadda aan ka sheegi karo gaarigeyga inuu waxay ku jiro inaa wax alaabta ay qaateen wax aan ka sheegi karo male waayahay marka marka cunugtaada meeqa sanay jirtaa aba gabadhe two years ay jirtaa laba jir waaye marka wax dhiba ma soo gaaray intii baaritaanka lagu waday isbitaalka ay taale may wallahi waxay ku dhaheen waa baarnay dheen wax walba dabiidacal waa u baarnay dheen wa wax hataa aan dhib ogu jeedno gabadhaada uma jirtay ugu dhaheen waayahay marka adiga qofkii ma la aqoonsado ha ilaa iyo haatan booliisku ma kula socodsiiyeen qofkaas qofku ahaa qofkaas wuxuu yidhi markaan hadda aan aan baarno farihiisa aan soo ogaano d n ka aan soo ogaano haddaa qofka la yani qofka aad sheegayseen hadduu yahay waa markaas wixii oo isagana wal markaasa wax ka qaban karnaa laakiin hadda wax ma ka qaban karnay dheen qofkii cadeen kuma hayno cadeen aan hayno malahay dheen booliis waxaad iga warantaa adiga hooyo ahaan maxaa dareentay markii gabadhaada dhibkaas uu soo gaaray saacadana ay kaa maqneed wallaahi bilahi wax wax la sheegi karo wallaahi waxaan sheegi kara ma laha wallaahi bilahi wax si xun ayaa meel xun ayaa waa danqal zaaid aan codkaaga u go-ay abaa kusoo celi bal abaa aadaan u danqaday gabadheeda markii la waayey aadaan u danqaday waali camal waa iga soo dhawey toban saac iyo labaatan habeenimo ah gabadh ee la watay waxaa la helay lix saac markay u dhaweyd meelaha
faadumo cali oo khadka telefoonka ugu waramisay saare cabdiraxmaan kalaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
dalka masar waxa uu ka mid yahay dalalka ay ardayda soomaaliyeed ka helaan fursadaha waxbarasho oo heerarka jaamacadeeda waxaana sannad kastaba ka qalinjibiya arday fara badan munaasabad loogu talagalay qalinjibinta qaar ka mid a ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha dalkaasi masar ee qaahiro ka dhacday ayaa waxaa ka qayb galay warbixintana ka soo diray xuseen cismaan saxnuuni
xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ku qalinjibinayeen in ku dhow soddon arday soomaaliyeed ayaa lagu qabtay saali mool ee degmada nasri city ee magaaladan qaahira xafladda qalinjabinta ahi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay safiirka soomaaliya u fadhiya dalkani masar cabdiqani maxamed wacaysa jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankani iyo boqolaal ardayda soomaalida ah laba iyo labaatan ka mid ah ardayda soomaalida ahi ayaa ka qalinjabiyey kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha dalkani halka toddoba ka mid ay qaateen shahaadada labaad ee maasarka qaar ka mid ah ardayda qalinjabinaysay oo aan la kulmay ayaa iiga waramay waxa ay barteen iyo dareenkooda magacayga waxaa la dhahaa maxamed cabdinuur siciid jaamac waxaan ka qalanjabiyey jaamacadda ashar kuliyadda shareeca walqaanuun qismi shareeca islaamiya runtii wallaahi dareenkayga aad iyo aad buu u kacsan yahay farxad baan dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn magacayga waa iqra axmed faarax jaamacat alasar kuuliyada darasaad isaaniya qismi cilmi nafsi dareenkayga caawa lama soo koobi karo run ahaantii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa waalidkayga walaalahayga iyo asxaabtayda xafladdaa qurux badan igala soo qayb qaatay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin iyo guddiga naadiga iyo safiirka magacay mayle ereey xuseen xasan saalax may badhamaaye daraasaad culya ama master silankasaw mastara dhammaayo oo makal daraasaad culya silankasaw walay badhamaaye macad leeraw jaamacatul kaahiro demographic center oo laka baradaw statisticska iyo populationka eedayeeda aan faraxsana dareenkay ku ana koobo koram ee maqdhihaasa kor macnaha shucuurtay kacsanta sanad walba dalkani masar waxaa ka qalinjabiya tobanaan arday soomaaliyeed oo ka aflaxay jaamacadaha iyo machadyada sare ee waddankani dalka masar ayaa ah dal ay wax ka bartaan boqolaal arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay xukuumadda masaarida xuseen saxnuuni v o a qaahira mahadsaned xuseen saxnuuni markana bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal xuseen barre aadan dib ha inoogu celiya xuseen mahadsaned saara siyaasiyiinta iyo sharciyaqaanada dalka turkiga ayaa ka digay in dhaqangelinta sharciga cusub ee xaaladda xukunka deg deg ah uu dalkaasi ka abuuri karo qalalaase iyo rabshado ururka qareenada dalka turkiga ayaa sheegay in qaabka uu xeerkan cusub u dhigan yahay uu keeni karo rabshado iyo isku dhacyo sharcigan cusub oo haddii la ansixiyey ayaa cafis u fidinaya dadka rayidka ee ka qayb qaatay ka hortega afgembigii dhicisoobay ee dalka turkiga bishii julaay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii sidoo kale waxa uu sharcigani xasaanad siinaya dhammaan saraakiisha rayidka ah iyo kuwa ciidanka ee ka hortegay iskudaygii afgembi ee dhicisoobay madaxweynihii hore ee dalka turkiga cabdalla kuul oo ay saaxiib dhow yihiin madaxweynaha talada haya rajab dayib erdogan ayaa ka mid ah dadka walaaca ka muujiyay xeerkan cusub tallaabadan ayaa ah mid aan looga baran xulafada madaxweyne erdogan mucaaradka turkiga ayaa sheegay in xeerkan cusub uu awood u siin doono taageerayaasha dowladdu inay ka faa'iidaystaan oo ay dilaan amaba ay waxyeelayaan dibadbaxayaasha mucaaradka ee rayidka ah iyaga oo adeegsanaya xeerkan kuna eedeynaya inay ka mid ahaayeen taageerayaashii afgembigii dhicisoobay
fanaankaasi da'da yar ee idriis akram ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo aniga oo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan waxaan idin leenahay intaynu mar kale idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada aan ku kulmi doono maanta inta ka horreysa nabadgelyo isku soo hilowle sinta buura laydiyo badasaylayo jaraad kusoo